munaasabadan oo lagu qabtay degmada xarfo ayaa xarigga looga jarayay masjid si casri ah loo dhisay oo laga hirgeliyey xaafadda jabuuti ee magaaladaasi munaasabadda waxaa ka qayb galay culimo udiin waxgarad iyo bulshada qeybeeda kala duwan xubno ka mid ah guddiga ka qayb qaatay dhismaha masjidkan iyo culimada ka qayb gashay munaasabadda ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray dhismaha masjidkan
masaajidkan markii ugu horreysa dhulkiisa dad baa ehelkii oo maaragtay ka mida oo baa waalidiintooda ula baxay ilmaha jacali ciise baa dugsiga halkaa laga dhisay oo labada qola iyo dhulkan u waqfay waalidkood markii dambena dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo culummadii magaalada waa waxay isu taageen inay dugsigaasna dhisaan si tabarucaada ku dhisaan iyo dar ilaahay kabacdina masaajidkan loo qareemo masaajidkan marka dad badan oo ilaahay maaragtay sawaabha ka siiyo intii loola niyooday intii hantidooda gelisana ilaahay ajarha ka siiyo marka dad badan baa ka qayb galay anigu hadda maxamed ahaan masaajidkan mitir baan ka qaaday ninaan dhalay baa yidhi masaajid aabbow baan u baahnaa ii dhis sheekh axmed khayr allah siiyo sheekh axmed iyaa i keenay hal mitir baan ka qaaday dhagaxaan dhammeeye macaa shubabkiisa iyo dhagaxiisaiyo micraamka iyo firdhiska ilaahay baa mahad iskale alxamdulilaahi rabbiاlcaalamiin waxaan maanta joognaa furitaanka masaajidkan oo ku yaala degmada xarfo ee gobolka mudug masaajidkan hadda aragtaan iyo dhulka weyn iyo madrasada ku taalla dhulkaas waxaa la baxay oo waqfaday reer xaaji cali ciise oo ula baxay u waqfay waalidkood waxaan leenahay sadaqadaas aa waalidkiin u waqafteen ilaahayna ka aqbalo waalidkiina allah u naxariisto in la nadaafaddiisa iyo dahaaradiisa la ilaaliyo shay u baahan weeye inaa qofku uu adduunyo masaajid geliyo uu yidhaahdo haddaan geliyey maxaa iga galay waxay ka dhigan tahay dukaanka suu sheekhu inoo sheegay ninkii intuu cammirow alaabta ka buuxiyey yidhi maaragtay gadi mahayoo furi mahaye macnaa albaabka u xidhoo kaleete buu la mid yahay guryaheenna inta hawl ku baxda oo ilaalin ku baxda toban jeer masaajidka ka badan
ilaaha mahad iska leh masjiduraxmo waa nicmo soo kordhay degmada u soo kordhay xaafaddan jabuud u soo kordhay diinta islaamka u soo kordhay oo macnaha uu faa'iido u ah marka ilaaha
masjidkan oo ay dadka muslimiinta ku cibaadaysan doonaan ayaa bulshada lagu bari doonaa axaadiista ka sugnaatay nabigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo qur-aanka kariimka